بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal hamiin fayl meelbays rogdanga ha ku dhawaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinama hadbaytawasnina hoyda ay tataragdee keedanta tumiyo sideeda bilo oktobara qodobada shirgadiisan barnaamijka kulanku warsan oo namuda kheyreena siinkaay waliba ku mid aha gudoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bokool iyo weliba usu korbiya dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde oo maalmo wlhadhaafi meelasay ku dareere haddaba wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya qaabseen dhisaayta degmadaasaya barnaamijka siinkaaya khyeeraya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudaha dirar waliba ku mid aha gudoomiyaha degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose cabdiraxmaan siidow iyo weliba usu kuwarbiya xaaladda degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose welibana usu sheegaya in degmada welaweyna iyo wili go-dan saaran yeesa markaasna maamulka koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo haddii walanqoobana xaaladda bini'aadinimo ee ku teegi meelasay haddaba sababta meeta dhugun siyaala barnaamijkaas inkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudaha diilar waliba ku mid aha aqoon-yahan ibraahim aadan isaaq oo ku midaya aqoon-yahanada ku jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo waliba usiina dhaliiliyo saasoo kaleba eedeen usan jeedaya madaweyneyaalkii hore maamul goboleeda oo usan koraya shariif xasan sheekh aadan walibana usan sheegaya inay shariif xasan sheekh aadan usan ku dambeeya arrimaha badiyo saasoo kale xaaladda hadda ku darata magaalada kismaayo haddaba eedaynta shariifasan injeediya kheeraya meeta mayna ka dambooya barnaamijka siinkaaya qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadan siinkaaya barnaamijka oo kuliba saare waan siirdare sii doona ee kheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-deerta waliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal markal iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay khiyaaray markaa weliba hawada sinkale hamiinfayn idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nadaratan barnaamijka kulanku warsan uu caalaba weliba saaray waan sinindarasiya dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka ku bilaaway qodobkan korey dhugunsiyaalla gudoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bokool iyo weliba uusoo korbeya xaaladda degmada ceelberde ee gobolka bokool uu soona sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weli iyo hagaajii waysanta dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde haddaba gudoomiyaha maranala kulami iyo walibaan olkuweydaya arrimo waseyo saasoo kale xaaladda degmada elberde xaaladda guud bismillahi raxmaan raxiim xaaladda guud ee degmada ceelberde aad bay u fiican tahay roobabkii waa ka daayay nabadgelyadu waa boqolkiiba boqol waxaa socday shirkii maamul simaynta degmada ceelberde kaasoo hadda meel fiican marahayo oo gebagabo ku dhow si qurux badan bay odayaasha u wada hadleen markii uu madaxweynuhu furay shirka kadib fayskii hore wuxuu ahaa dib u heshisiin dib u heshisiinta waa dhammaatay kadib qabaa'ilaadka kala duwanaa baa iskugu yimid odayaal dhaqameedkoodii waa wada hadleen iyadana waxaa waaye gebagabo waaye biidmillaahi kariim isbuucan soo socdo waxaa bilaabanaysa soo xulitaankii xubnihii golaha deegaanka qaybgeli lahaa si ay usoo doortaan guddoomiyihii degmada iyo guddoomiyii ku-xigeenkii marka guud ahaan jawiga ceelbirde halkaasuu marahaya xaaladdeedu waa degan tahay waa boqol boqol xaaladaas ceelberde waayahay marba haddii ay bilaawtay dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde qaabna ay u martay wasaaradda misleedihin qaabka hadda ku socdo waa qaabkii looga habboonaa oo wax looga bedeli lahaa
waxay u martay qaab aad u wanaagsan oo qurux badan oo habraaci lagu soo dhisi jiray golayaasha deegaanka ee degmooyinka iyo iyadoo la marayo dastuurka iyo sharuucda u yaalla koonfur galbeed wasaaraddeeda arrimaha gudaha marka nidaam lagu qanacsan yahay oo dadkuna u dhan yahay ayuu ku socdaa roobabaa sheegtay ka hor degmada ceelberde waa sida abaarihii iyo xaaladaha guud nolosha dadka ku nool yihiin abaar aad u adag iyo biyo la-aan baahsan baa ka jirtay guud ahaan hal ceel oo hal ceel riiga baa ka qodan kii labaadee la qoday weli ma shaqagelin laakiin halkaa xabbaa ka qodnaa awel halkii xabbana waa ku fillaan lahaa dadkii iyo xoolihiiba alxamdulilah ilaahay baa ka soo gaaray roob fiican baa daawo lagu diirsaday laakiin marka horeto biyola-aan badan iyo oon badan baa jira marka waana laga baxay insha allah waayahay waxaad sheegtay in golaha deegaanka uu hadda socdo ceelberdena uu ka socdo marka gudoomiyaa lasoo dooranaa le marka adiga adi naftaada waxaa tahay gudoomiyaha ceelberde maxaad is leedahay adi naftigaada waa ku imaan kara hadhow waxaan rajaynayaa guul inaan maadaama aan musharaxa inaan mar labaad ku guulaystaan ayaan rajaynayaa waana waxaa weye waana barnaamij aan ku qanacsanay haddii aan ku guul daraystana waa waa iyadana waa ku qanacaya waayahay elberde waxay xuduud la leedahay dhanka iyo etoobiya bal dadka qaar waxay sheegayaan in elberde ay ka mid ahayn gobolka bogool arrintaasi bal haddaad faahfaahin naga siisid
wallaahi ceelbirda gobolka bokool bay ka mid tahay waa koonfur galbeed waa soomaaliya etoobiya xadka si lamida si degmooyinka kaleete soomaaliya uu xadka u maro ayuunbuu xadka u maraa wax ka duwan ma jiro dadku laakiin way jirtaa in dadka degan ay xaggaa kaleetana xadka degan yihiin oo dhanka shishe etoobiya ay degan yihiin laakiinse wax kaleeto oo oo saamayna kuma ay laho oo waxaa weeye ceelbirde degmo toddobaatan iyo labadii la sameeyey degmo ay ka mida degmooyinka gobolka bakoor uu ku faano dhaqaalaha ugu badan ee dakhliga iyo canshuuraadka layihahdo uu ka soo baxo marka degmo si dheeldheela etoobiya ku noqon karta maha waayahay marka dhowaan halkaasi waxaa gaadhay madaxweynaha koonfur galbeed bal mashaariicda idin ballan qaaday iyo waxyaabihii idin qabsoomeen
mashaariicdii uu madaxweynuhu ballan qaaday qaarna waa fuleen qaarna waa sugaynaa marka wixii dhimanna waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan noo soo gaarsiiyo wixii qabsoomeen oo nooga mahad celinaynaa waayahay ugu dambeyn maxaad baaqa soo jeedin lahayd waxaan baaq soo jeedinayaa in degmada ceelbirda ay ka qayb qaadato doorashadaas si loo helo golo deegaan oo loo dhanyahay si loo gaaro nabadgelyo waarta si loo gaaro horumar waara waxaan soo jeedinayaa in dadka ceelbirda ku nool ay si qurux badan uga qayb qaataan dhismaha maamulada degmada ceelbirde
axmed baabuurkan imbi arooskiiudaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye anana nihow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac nihow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayarato magabu ilow waliga aleeha tafadaas inaad cilid isku gelida baabuur oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya ka shibta baabuurka maay shidaalka marka aad ka shibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray maay dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan maay ma
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan ayaa kuguda jirnaa weliba hoodasinkaleh miinfan idaacadda warsan siyo tis iyo dhibis la magaarteysa mawjadaha kaagaaban aalada live streamka guud ahaan caalamkuna dhowsi kortanga weliba hoodasinkaleh akheeraya hamiinfaynlanga gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed yasiidow cabdiraxmaan iyo weliba uu soo ku warbeeya xaaladda degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weliba nuusu sheegay gudoomiyaha inay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhibaatada ku teegan degmada walaweyn ilaa iyo hadda walan ku qabana haddaba gudoomiyaha dhaliila saymarana waa ku weydiiya weliba usiin ka jawaabay bismi illaahi raxmaan iraxiim magaalaha maalaere maxamed siidow cabdiraxmaan waxaybaa ahaa gudoomiyaha degmada walaween ahna duqa degmada walaween walaa xaaladda guud degmada aada anfaylanta wal dhiblaa ma jiro dhinaca nabadgelyada boqolkiiba boqol macnaha nabadgelyo qabne gudaha magaalada inkastoo markii magaalada tuulooyin sheela aado een nimankii een shabaab ahaayeen ruugan laakiin gudaha magaalada boqolkiiba boqol alxamdulilah nabad oo aad iyo aad macnaa insarayta iyo haysina taasoo nin suurta geliydi in wal badan oo degmada ninku qabsoomaan hay-ado badan ninkooyaan taasoo macnaha ayaan suurtageliyada amni amnidii injirnay intaas hay-adoodba magaalada mukooy fadneen waayahay marka dhowaan wali baan deertayni degmada ku dareera dhismo oo jidite eh oo isgaan ku dareer marka qaabna ayaan umarteen dhismooyinkaas wallaahi runtii macnaha waxaa waaye qofka duus intalane waxaa waaye laakiin teliya baa la dhahaa runtii dadka iyo iska taladeen dhallinyaro odayaal iyo maamulka oo iskaashadaayaan ee arrintaasta macnaa dhaqaajiyaan runtii macnaa waddadaas contract iyo linhale oo wadda laami ee la saaraa oo hay-adtiis balaas nin suurtagelida xataa kambani iyaa ka guulaysada in arrintaas oo suubiyo laakiin kambanigii haddana ma aqaan shaqeeya waayo hooli qabada waaye kulley cillada jiraan dartiya kulley had maarajayaana in kambani kale oo hadda oo hay-addii kiwareejiida sida hadda ana xogta ana ka haayo laakiinse inta taas aldaarunuba maadaama waddadii etahalbool howlihii magaalada dadkii iyo isxilqaameen maamulkii degmada inkhorooy odayaalka jiraan iyo dhallinyaro oo runtii macnaha oo fikireen iyo la isxilqaameen taladii niilkooyan maamul ahaan unan garabka siini walaa una awoodnina in qabani walaa dhaqaale oo markaas una tabartaan la egna macnaha meel loo seexno ka bilowni tan kale macnaha gaadiidka iyo ganacsatada iyo bulshada caadiga lacag weyn ku aruuriyay iyo in taas macnaha aad nin kaalmayti kadibna deeq oo magaalada koyti oo seefshil daran nunkoyd hay-adda gareeda dhiibaaso iyo shacabkii haddana mayka talagaleena in qof walba oo deeqdaas qaadaday inaa haddana waddadii lacag usun si gooni ah inka caawiyay ee dadka iska xilqaameen taasaa runtii aad iyo aad marka dambe ninka fududayta inkastoo howl intiya badan mar hore qabsani lacagihii deentii oo dadka lagu qaaday waxyaabihii dhan meelaas ayaa ilaahay sununku biyi waddadiina had macnaa nin hagaagsanta inkastoo hadda xilli roobaadkii la galay iyadoo walyar dhimin hadda roobkii oo oo bilaabida laakiinse waddadii sidii hore nin dhaanta alxamdulilah oo laga socdo hay baabuurtii yar yar socdaan maagii hore markii roob saacan qubado wal baabuur yar oo la dhaha oo magaalada socda jiray ma jirnay laakiinse hadda alxamdulilah baabuurtii yar iyo kii weyn labadaba isla socdaan waayahay ganacsatada qaar uuna la herin ee degmada walaweyn waliba sheegana inay ganacsato qaar iyo wal ballan qaadan wadadaas dhiso jee ilaa welina aan helna marka jirana wal oo caqabadooyin oo ka heryar dhinagiyo dhagaalada weli uusa ku maqanyahay degmada والله هرت جنا حسبته الحمد لله أنت ولا إنكسار إنك توصل لك فضايا على كحلنا عندنا قفل ولا أس أوديس إيه معنا ما الله سين ديبي رك بدنا أول إن ديبني معنا ما الله سين أسكو جرام بين آدم أسكو مد ماء قف معنا ما يكلا دولة دول مسؤولية وكلا دولة لما دو من هاي سيدنا أس أيو ولا أس ديبي لدولة دول كقوة داسو مؤجيان فدك غربة مركا رنتي معنا الحمد لله دذلك دير كدب كل على حال قولي سنة إن ودري أنها جيسين waayahay rooba qobodii ee waddadana sida dareen waliba ninshaani biyo galeen oo dhismaan weli dareer marka roobabkan saameeyaan kuwa ledana dhismo dareer oo waddada walaahi kuley saameyntii macnaa lita inkastoo had marka hadda roobka xoogshay qubaday aan hadda oo magaalada baydhabo roog oo degmada in roogne marka laakiin roobka bilaawdaayana intaan roogi maalinta sabtiga aan magaalada isku bi roobkana maalinta axadda bilaabada marka kuley saameeyaanka weeldhada sidaan hadda aan ka waraysid meelo qaarna macnaa runtii aada macnaa meel oo seel ninka guuleysida oo meel alka socda jirnay marka roobka saan qubud hadda caadi linka socdo alxamdulilah inta yarka dhimin dhammaystiradaan
waaya marka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose muddadii adaa qobatay maadaama dhibaatooyin badan gobolka shabeellaha haysata dhinagiyo isku dareero ganacsiga iyo goobo caafimaadka ku waran
horta ganacsiga degmada walaweyn isku socda caadow wadada xamar iyo walaweynna manoo hirin oo ganacsatada iyo dadka shacabka saacad kasta socda koraan xoogaa caqabad dadka dowladda iyo iyo amuurasho ka saabsan ilaa waxoogaa socodka mar walba dhibka eya laakiin dadka shacabka iyo ganacsatada caadiga saacad walba alxamdulilah ilaahay in liinmahadiyo iyo fayle socdaan saacad siddeed saac todoba saa habeenima dee liinbaayda xamar liin socda kor dadka shacabka ah waxoogaa bas isbaarooyin oo waddadaas yaalaan oo oo xoogaa dadkii dhibaayan intaas maahane cadow kaleeta oo ummadda dhibohay macnaa lukunabad qabe alxamdulilah dhinaca caafimaadkana degmada male cisbitaal weyn oo oo degmada ah hadda waxyaaba un baydhow in roogno oo hadda kumidis aan gacantay hadda aan ka haayo iyaaba kumid ayuu kan qodobka koowaad iyo kumid ah ilaa iyo lix qodob waay qodob koowaad caafimaadka kumid ah un helno cisbitaal marka runtii taasna macnaha hadda codsigaan oo wasaaradu oo qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha iyo caafimaadka kulli dokumentiisa aan wadna waana hadda siin doono marka muhiimad in weyn waayo cisbitaal la'aan iyo ku jirta degmada caafimaadka shay macna saasa aan ku liidan waayahay goobo caafimaad marbaadsaas liidan aad sheegday qaabse adeega caafimaadka ee helaayaan bulshada ku nool degmada walaweyn adeeg yar yar isku jiraan marka aan ku hadalayo oo kilee caafimaadka mas-uulta galsan kilee waa barnaamijyada wiiwiin oo dhaawacyada wiiwiin qofka soo daara ama qaliinka iyo marka taas xoogaa caafimaadka wiin iyo ku hadalaya laakiin m c s yar yar oo dadka nafaq darada hayto ama dhaawacda yar yar oo isku fududka ah leeyaan isbitaal gaarlin leey oo oo suurta geliyo jiraan laakiinse isbitaal wiin oo qaliin iyo wal walba emergency oo wiin dhaawacyada culus laga daaweeyo ayaan lahayn laakiin daawooyinka yaryarka ah oo qofka lita magaalada alxamdulilah ugu dambeynta isbaarooyinka oo inta badan degmada walaweyn jirtay hagalo inta badan gaadiidleyda meelaha ciidanka u wadaayaan marka isan maamulka ee tan iska daydana inay wal ku bedelaan xaaladaasi
walaal isbaarooyinka lagu cabaada badi dad qabaa'il eh oo deegaanka ama dhikid waayaan waa wadada dheer oo baydhabo ilaa iyo walaween afgoy buurha ka xiriiriyaas waay waa me- walaa meel taagan inta badan wal in badan qabaa'il qaar eh iyo qaar shaatiga dowladda shaab wadadan oo qaarna ciidan iyaan qaarna ciidan ahayn laakiin dareeska dowladda isku wadadan iyo dad dhibo hayn insha Allah taasna ma rajaana sida maamulka eh, dowlad goboleed koonfur galbeed oo hadda indegsan in wadadaas dhan dib liin furo ayaa la raba kule in markaasaa baha doonaa inda ilaa raalkuna qabaa'ilada degow ee degmada welaweyn eh, waliba jireen isqa qabsi iyo dagaalo ka eedan dhinig iyo eh, degmada gudaasha marka arrimahoosay way hadleen mas-uuli teeganya maya dagaala dadka deegaanka oo asalka ah oo deegaanka degan dagaala dhex marawayo ma jiro alxamdulilah laakiin dagaala dad oo meelo kale ku kooyan oo magaalo rabeen inaa iyo isbaarooyin aan wal kala dhikidaan iyo dadka deegaanka dhex mari jireen taasna macnaha hadda laisku guduba alxamdulilah dadkii deegaankana nabadaa ku rogaan nimankaasna hadafkii ii lahaayaan iyana macnaha miin suurtagalna dhammaaday waayahay may baaqi hajeedi lahateen ku dambayntii wallaahi maan baaq soo jeediyaane een, dadka in ay ilaashadaan nabadiyo nabadda iyo wal walba beesin ah muhiimin ah meel nabad injirna nololna ma jiraas marka ma kala taliya inaa ay nabadiyo ilaalsadaan dad- guud ahaan dadka deegaanka koonfur galbeed gaar ahaan degmada walaweyn in nabadiyo ilaalsadaan gacmo la qabsado waxyaabihii awoodiyo la eg oo ay suubsada koraan inaa ay suubsadaan tan kale walaahi ay awoodiyo ku badan unubaan in roogna oo dhinaca dowladda iyo hay-aduhu meel kastana ku kaalmeeyaan
ibc international professional college macadka caalamiga ee xirfado adduunyadan wal ogaadiya inbadan walka hayto ilmo sheelanlewa adduunyo maamuladayo ankaha walbarashooda i b c hadda deera ilmagu walku barada waana ngmogateng macadka caalamiga ee xirfado i b c isku dhamme eh holayjulumbogi iilbiyow eh wallah ka baradi i b c ilbarooda suug ilmo lung arowrow i b c international professional college barashooda caafimaadka kombyutar iyo isqab maadooyinka scientific subjectska walkii baray ngmogatoy machadka caalamiga ee xirfado i b c aas-aas hadeeme eh inbadan aha jari arday inkooba maane hore hanku qalanjibiidi oo halkunba hafiisa iyo harumo aafimaadka haydoo ku wada shaqeeyo hayaan
waayahay dhegeystayaal qeybadhaha barnaamijka kulanka warsan ee isla marayna waliba hooda sinkalaha kheer ayaa hamiig nabade idaacadda warsan cabdishiraashka ayaa barnaamijka saari waan siin diraysa kheeray dadka bugtaale ku nool jarjare magaalada tambaydhabo ayaa waliba iyo codsadahayana inidhaha deersi bacyooyinka minite kordha kasaarowa yoona sheegay in maalmo ilaha dhaafi roobab qubda iyo haysna gebaada iyo saasoo kale raashinga haddaba dadka eh, bugtaale marangeega booqdi iyo waliba aan weydiyey dhibaatada iyo haysata iyo saasoo kale eh, roobabkii maalmo ilaha dhaafi sidii iyo onsaamaya aragday inta baahi iyo gaajo iyo rafaad iyo dandari roogna alaabtilika dhagadaawma leh aaga biyoha ka garadaas ma qobta sariirta ka jiifadaas ma qobta ba'da maykii aragaaw gogoli ma qobta looroti ka jiif intaasa anbaahagna raashiin beesooda wal un wal qobna ma leh waranba roobabkii halay maalmo ilaa dhaaf baydhowro sidaan isku fadhiina maay adamag ma qobta intaasadaas Aye.
kan qubaaw hoo banaankuun fadhiina iyo hoo manka ka jarna tooraninga garilay buu roobabkii wili dareeran isina gabaadna ma haysata gabaad ma markuu qobna may ee suubiyaasan kolkun booraanos ay weeraan haye walaalkii aman dheer afar bilood kolkun biliishanaad badhalad oo hayto roogni muskuloonyaanya waayni bii waayni haye idoo dadkaa tutuugsadaan iyo miinbuytana hooblaakiindida biilaanga etaada mara markuun maadaama eh, maamulkii koonfur galbeed isan hambateenba sidee la kulanteen Haa.
kuwaran rooba qubada beero inin batan jeelina una beeroho ambahafadni Aha.
horta baaburka horta ma hayne ah wal oo beerowi magisaati nafti oo handhoo ka aragdi ma roonayne lan walka siima fadaane Aha.
aykiin qob moqunhay ada una intadhaybi fadhiini masaakiinga hayne muslunkungaha ka roorni mhm.
lang hadiggeek walniing haay oo hoodahaangna arayniin dhiibinimale waa ila sinkeedayahaye markii markii ba- eh, markii isan bugtaale dadka barakacayaalka eh Ah.
inta badan wali lileeyaa dadkuun rooba qubada ma inagadu haysanyin hayadoogi naftiyoba way isleeyana eh, rooba qubada ay dadka sii yaraadaan isagna weli roogda markuun isaslete nu haddii oonay walnana siin oo wal unna beertaanoona ka falano iditaana ka kanagana unna helna Mhm.
iilaymanagada fadnay antaba wal ku dhugriyohayna ama walaaleedin wal siinsheenay aan lahayn isin weli Roobkii wariba rajo aanin kaleetan mi ahaydo samafalka Ah, haye yoogino mahaniin gargaaro hayaan haddu kor aarsiya kolkoo nokorkoyti Aha.
yaadina walwiino oo faa'iide ah Aha.
mahaniin weydin marka haddii roobabkuna sin dareeraan haddana sidaan argay kaamamka isaabde ko kaamka kunoolin male bacdi markuun malka arga wal horto oo ada hibilaad le ada raas male wal un haddu ku awaadano haan banana si ay haangna no magujin un araano male ba'laanta hangurilaanta meelo wala ka karsadim goorta jingado iyo arday meelo aanay tay wala yaalaan balse ku weydiisana rafaad oo ka fafadhiyaasaan waa ka siin baryo geek mugo hadana anigeed wala saan weydiisay sahriira ka noolna waayahay eh, roobabka sakinsaama iyaalka meeq haysata aan afar inaga haysana afarta unug markuun meel roobka oo markay qowda gabaad ay haysata maya haye banaanka wala fafadhiya iyaalkii eh, maalmoon dhum roob qowdaay miinagon dhumba banaanka la fadhiday in la fadhiyo arday ada la fadhiyo hooba waa oo hoobka feeroon biyo feerajolka jiifaalay waa kaan barya waayahay markuun dhibaatadaasay yasin haysata eh, wal samafalay ama gargaarayna ma argaytan markuun eh, inanagatan ku horanba haddii isin nagatan kanagadan sakanagadaan oo male reed migi inuu absku bogtaalnay Aha.
wal kanagadaan oo reed noo jarooba maleysa kanagadaan gadaal walba manoo jiro way ilatin antaa ka adkaysadaan antaa ka dhiboodan haa dhiboodaan kolley hooba walaalka walku hanoona arday inu sii kanagada fadni hoob walba waynoona kolley sii kadhimada fadni iska noola fadni Aha.
saas lagan roogin haye may dalbadalaaytada oo codsi ah wali jeedsaday oonaytay oo nanin hala koro ba'da raashinka biyo mas'uulo waluma ka baahnaan male mayo saddex bilood adaan e iyo jaba roogno wal ilaahay abuuri oo uu nahay waxa ku bari horta hadda ka hor maxalna tan kale kala may waaha walla aamaw horta wada reedka warang ma aha reedna ku kooyni wal odhan ka nagadaano walannagadaan maleelata meh si an kooyna ilaahayo muddo rasuulku waxaniin ku qaada ka roogno rasha gargaar iyo gargaar shay ba'ada raashinka biyo la'agta macal kulli macal dawlada ku fadohayna haa reesha sa'i halkaan mukuwo lare ana bashiir cabdi xasan lare kaanba guddoomiyaasheena dadkaan maragne horjoogana aha gobolkan afar bilood iyo hoogaha iyo fadhiyaan hadda kahor n r c e taakulen siidi maragne n r c ayaa ah, saddex bilood beesani ogolaati sideedii bilood lami dadkii dhammaysadeen dadka walka jiifadaayaan iyo wal gundudayaan wal weelo ay walka karsadaayaan wal oo dhar e gundudayaan magamna oo kale haayaan maxaa lixdan dollar ee dadkii onogeedii aadii aawki i walaay hob wal dharata ay kugu gadeen alaana deentiyo ka kooyan i walaay dhatiyo kai yaraadaan weli ka dhammaatile horta waayahay eh, waliba sheegday inay lama bilood beesadii qaadateen Bilood.
may eh, marba haddii beesada siisileen mayan galad wayteen gaarna dadka gaarna dhimanyiin badanaababa dadkiin eedan dhimanyiin qiibtona walqaadadeen dadkii walqaadadeenna weli walwalanqaadana laylanlaka alaw waana dhammaasho ayoo geekarna ka roogaan darbaalka iyo biyo musqulo hadda kor walban eneenkooyna ookana dhoobadan dhadhabareen isin badahan dhoogen kahaytaan argahaytaan geeka hay-adaha samafalka iyo maamulaha koonfur galbeed een may ku odsada lahayna intiiba maamule oo magaalada baydhabo ka nool may ku odsadaana geeka an gargaar lanin sameeyo musqula dadtin onogeedon asla wada jijiriyin lankawiin i onoga dhatiyo meelo liskala saharoodaay waayahay meeqa qoysku noolyan kaamku kaamkun may ka noola boqol afartan isadegosa ka nool marka boqol afartan isadegoos antun kaamata ana dhiniyana ku jaraan meel hadii yogeeka lankamiwiin kan waayelka mehdhoolada dhatiyo ka jaraan oryaanka ka jaru meelgeeka musqula ayoo geeka da'an bahaayan oo musqula lanka garabka laga wada la jeysadaan male go caafimaad oo hada geeka nidhayaal oninkooyina hada korna male may odsadaana caafimaadka darbaalka iyo biyo hadda kor afar bilooda fadhina hay-ad oo had biyina siidanan bal inana ma jarto may odsadaana in biyo iyo gargaar aanin sameeyo iyo odsadaana kaamkaas oo leerawna mugakowna leeraw waana haafad wada jir
safarkii kay dhowyi baasaboorka hadir iskaanka saara liileeyaa sanadaas intaa ku hele seeweele wareer maha sakarlanshe mamog sanaani ilmo moog safari dareer mamog sky printing and electronic services sanaasuurule suubiyowshe mamoog suguntaa waysaaniyey sky printing and electronic services seedow ma sideew male may weeli dhiibto daabacaadu dhiibto kalena electronic wali ad ambaahanto dhammaan ku helaasi stationarigana la jara sanaado suuradale sky britain dhanka seedow mayu way badhanka seeday daabacaad dhammaantiyo fartoonoon dhimanayna sida suubyowka buwaagta yar iyo wiinbile daabacaadda e
waayahay dhegeystayaal qayb wadhaha barnaamijka kulanku warsanaya isla marayna weliba hawada siingalaha kheer ee ahmiin fayle cabdishiraashka ayaa barnaamijkaas haari waan siin diraysa dhegeystayaal ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed iyo weliba usoo furaya shir wadatashi kaasi oo lagu talinaya xaaladda deegaanka daba waa ku ra-iisul wasaaraha oo muhiimadda shirkuun soo ku hadalow isugu nimid shir muhiima oo aynu kaga tashanayno siyaasadda aynu ka yeelanayno dhowrista deegaankeena waan ugu hambalyeynayaa ugu horeyn khubaradii iyo xafiiska rasaaraha oo ka soo shaqeeyey qabyo qoraalkan siyaasadda deegaanka muhiimadda deegaanku leedahay iyo wakhtiyadan dambe isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaankii oo la xaadufinaya saamaynta ay ku leeyihiin nolosha bini'aadmiga iyo xoolaha xayawaanka kale oo xooluhu ka mid yihiin ama bad ha ku jiraan ama berri ha joogaane khubradii ugu horreysayna waa ka hadashay waanaad ka doodi doontaan la tashiyadii laga soo sameeyey maamul goboleedada iyana la tashiyadaasi wadaan oo gobolka banaadir iyo labada gobol maamul goboleeda kale hadhay udhowdana aad la fadhiisataan dadka waraysataan waa shaqo muhiim ah deegaanku muhiimad may noo leeyahay taa muran ka taagan ma jirto in nolosha adduunku maanta ay saameyn weyn ku yeelatay cimiladii adduunku way isbedelaysaa bikhowga hawadeenna ku socda iyo deegaankiiyo xaalufinta dhirta duurjoogtiyo dabarku haysa soomaaliya markaa waxay ka mid tahay waddamada aad saamaynta ugu weyn ay ku yeelatay isbeddelka cimilada adduunka iyo abaaraha soo noqnoqda iyo daadadka fatahaya iyo deegaankiiyo aynu xaalufinayno waxaa is leeyahay ilaa toddobiyo toddobaatankii oo ah waktigii dagaaladu ay etoobiya iyo soomaaliya dhex mareen dagaaladaasi waxay keeneen in ay xaalufi inay duurjoogti gabalka hodamarka hore laga bilaabo xilliyada waa soo socdeen duurjoogta dabargoyada iyo xaalufinta deegaanka soddonkii sannadood koob iyo sagaashankii iyo intii ka dambeysay waayo deegaanka waa la maamulaa abaaraha waa la maamulaa daadadka fatahaya iyo webiyada fatahaya waa la maamulaa markaa burburkii dowladnimadu markay meeshii ka baxday waxaa keentay deegaankii cid dar yeeshay inuu waayo bacaha iyo waxyaabaha lasoo dhoofinaya deegaanka lagu sii daynayo dhirtii oo la xaalufinayo oo tamar laga shilanayo iyo energy halka haddii siyaasad iyo dowlad doorkii dowladda iyo shacabkii iyo shirkadihii kaleba looga shaqaynayo la heli karo tamar lagu ilaaliyo ama alternative energy waxay yidhahdaan sida ama ha noqoto qoraxda tamarta laga dhaliyo gaaska la shito waxyaabahaasoo dhan oo qoysaskii dhirta xaalafinaya enerjiga ka dhiganaya caafimaad ahaana uga fiican dhirta haddii ay jirto xoolihiina waa noolaanaya seerayaashii ayaa la helayaa dowladdu maamusho dalag ka soo baxo biyihiioo la maamulo oo la qabto oo bilicdii deegaankiiyo quruxdeedii ay ka soo baxdo baddii oo laga ilaaliyo wasaqowga iyo bacaha iyo waxyaabaha baddiiba dhalan rogaya haddaad waa aragteen dunida marka laga sheekeynayo badaha caagadaha faraha badan ee aynu ku tuurayno intaynu ka cabno biyaha iyo bacaha waxay isugu shumanayaan badii dabadeedna reebta iyo inta sokeysee dalka soo xigtaaba waxay noqonaysaa wada caagad wada daasad wada bac xaalufintii dhir haddaanu jirin dhulkii aragti ma yeelanayo qofka noloshiisa iyo korriinkiisa iyo fikirkiisa deegaanka uu ku nool yahay siduu sikriya sheegaya qayb weyn bay ka tashanayaan fikriya sidaad u fikirayso haddii deegaan caafimaad leh hawo nadiifa aada neefsato maskax ahaanna waad u koraysaa jir ahaan waad u caafimaad qabaysaa aragtidaada iyo fikirkaaga waa wanaagsananaya laakiin meelaad ishiba qabanahayn haddaad ku nooshahay saamayn caafimaad iyo mid nololeedba way kugu yeelanaysaa marka deegaanku waa ahmiyadda koobaad ee nolosha cimilada adduunka isbedelaysa oo ay sabab u yihiin dowladaha xoogga waaweyn bikhowga ay hawada ku sii daayaan waa runtii dunida saddexaad waddamada lagu tirayaa magdhow iyo inay dhaqaale culus bixiyaan waddamada waaweyni baa la weydiistay waana wax ay xaq u leeyihiin dunida soo saddexaad ama soo koraysa lagu tilmaamo deegaankii maadaama iyo bi-aaddii la wada leeyahay saameynna ay isku yeelanayso in siyaasad laga yeesho siyaasad dal iyo mid adduunba laga wada yeesho marka maanta siyaasadda ilaalinta deegaanka oo ay shuruucii ka farcamayeyna barbar socdaan oo iyagana lasoo gudbin doono iyo siyaasadda isbeddelka cimilada adduunka soomaaliya maxaa uga yahay shuruucda ay ka leedahay maxay tahay maxay noqonaysaa task forceka ama koox howleedka ay tahay wasaaradahay khusayso beerihii xoolihii kalluumaysiga dekadaha maxaan ku dhahda wasaaradaha ay kusaysay ku shaqada leh oo dhan inay task force ama kulan howleed ee golaha sharci dejinta labada aqalba doorka ay ku leeyihiin bulshada rayidka iyo jaamacadaha oo cilmi baadhista ka samaynaya oo iyo iyo qoryahatinta fikirka dhaliya sidee deegaankeena lagu ilaaliyaa sidee baynu ummad jirta u ahaanaa sidaynu biyaheena markasta ina hadday roobdaana fatahaadii webiyada keenaya iyo iyo iyo iyo duufaano dalagii iyo xoolihii iyo dadkiiba baabiinaya hadday abaari dhacdana iyadana mar labaad kuxunti ka dhalanaya oo culays magaaladii kusoo kordhay sidaynu culayska magaalooyinka uga ilaalinaa si nolosha miyiga iyo beeraha taallaa ay u taageerto nolosha magaalada waa isku xidhan yihiin wax loo kala iibsado deegaan bilicda loo lahaado uga wada shaqayno marka ma aha un xafiiska ra-iisul wasaaraha keliya iyo wasaaradaha ay kusayso oo dhan bulshada rayidka iyo shacweynaha soomaaliyeed waxa u taala shaqo culus oo ah deegaankeenna aynu u sara kacno aanu istaagno ilaalintiisa waxaan rajeynayaa khubarada maanta isugu timid runtii marka maskaxda aad xusaan oo jaamacada iyo bulshada rayidka aqoon-yahanada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwanba inaad naaxinaaxisaan documenti shiris oo siyaasadda deegaankeenna ka turjumaysa iyo shuruucday tahay inay barbar socdaan oo logahay inay xafiiska iyo khubarada ka shaqeynaysa ama gacanta ku hayaan ay ka soo baxdo mar dhowna annaga guddi ahaan iyo wasiirada iyo guddiyada golaha wasiirada kala duwan iyo wasaaradaha kusaysaaba waa dib usii naaqashi doonaa intaynaan golaha shacabka iyo iyo hay-adaha sharci dejinta u gudbinin waa mahadsantihiin shirku waa inoo furan yahay guul baan inoo rajeynaya waa mahadsantihiin waayahay dhegeystayaal qeybanka dambe ee barnaamijka kulanku warsanya sideerni cabdirsharaashka ayaa barnaamijkaa saaray waan siin diraysi akheeraya weliba hawada sinkalaha amiin faylanga wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba ayee bilawahaytee ee qorshe keedan sida ilankoorseedalaya xuquuqa aadanaha welibana wasiiradda wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegdaya inay arrintaasi mardhow iyo bilow doonta dabawaato wasiiradda arrimo hoose iyo oramo kala faahfaahiyeysa waxaan rabay keliya inaan maanta aan wada furo bilaabistii sharcigii naafada xuquuqda dadka naafada waqti badan ayaan maaragtay soo soo wadnay sidii maanta aan inta isugu imaan lahayn waxaana ilaahay mahaddiis ah in maanta sharcigii aan bilaabno sharci qoristiisii sharcigan waxa waaye sharci aada u weyn oo wasaarado xukuumadda ka tirsan oo tiro badan ay ku leeyihiin door waxa waaye waa xuquuq dadka naafada ka maqan oo la sharciyeynayo wasaarad wasaarado tiro badan sida caafimaadka waxbarashada shaqada iyo arrimaha bulshada dhinac walba wasaarad ay maaragtay ay door ka leedahay waaye annaguna hal xukuumad baan nahay si wada jir ah ayaa loo looga shaqeyn doonaa marka shuruucdii sidii loo qori jiray waxaan kaga bedelnay in munaasabadan ee dahfurka ah aan uga faa-iideysano in khudbadaha kadib khubarada idinka a wada hartaan oo aada maaragtay u sheegtaan baahidiina sidaad rabtaan in sharcigan u noqdo inaad si hordhacay aada waqti laidin siiyo a ugala hadashaan kadibna qoritaankeedii la bilaabo kadibna hadhow consultationadii kale haddana sidaas oo kale in laydinku soo celiyo marka waxa waay waxaan isku dayeynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan kusoo dhammaystirno isla markaa anagoo ka raadineyna in xogtu ay noqoto mid urursan maamul goboleedyadiina la tago gobolka banaadir hay-adaha naafada intaba intii maaragtay aad idinkana gaartaan annagana aan maaragtay la la fadhiisano isla markaasna aan idiin soo bandhigno wixii aan leenahay la la ogolaado kadibna heerarka kala duwan ee sharciga lagu ansixiyo la mariyo golaha wasiirada la geeyo wasaaraduhu ay ka munaaqashoodaan gariiqaanka guud uu aqriyo lagu soo laabto la ansixiyo golaha shacabka la geeyo akhriska koowaad labaad saddexaad dhageysi shacbi la marsiiyo saasoo kale haddana aqalka ugu tago ilaa oo madaxweynuhu ka saxiixo marka waxaan isleenahay ilaahay maaragtay mid ha nagula garab galo mid guul dhashana ha noqoto waxaan hadda kusoo dhaweynayaa wasiirka walaalkay sadiiq warfaa inuu kelmado naga yidhaaho kadibna labada qubara aan siiyo marka sidaasna marka waxaan rabaa waktiga ugu badan oo qubarada idinka inaad qaadataan oo annagana aan soo yarayno hadalkeenna waktiga ugu wanaagsan idinka laydin sii waana mahadsantihiin
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal bobobshay ii gaanjardismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay oshii mayla ka qiyaasay xaajiyow adii baharta inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay in boqohooti dibadda ay isku diiwaan gelin boqohooti dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda aad weydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyeebaa qatufaasay safarqa harshay khatartiis qatiyo
waayahay dhegeystayaal guudaan waliba intaa ka afmeera barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siinko idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka kuliba saaray waan siin dararsiyaa dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakudirta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intii barnaamijkan barnaamij lamada reedon kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka oo siin ku tago sidaas iyo hamiig nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kamaaqsantiin dhegeystadow ka barnaamijka